الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد إن شاء الله تعالى انتهينا كتاب كينا بلاغن القواعد المثلى إن يروحنا كهور مرين هين أما ترتمدي أما السيرة الشيخ الإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله إن يرى كوبان انتنا درسك آخرين كي ورهم لها والعلماء العلماء ورثة الأنبياء علماء waxay dhaxlaan waxay taagan yihiin halkii ambiyada iyo rusushay taagan yihiin marka waxay yihiin alqudwa alxasana yani in lagu daydo oo dadku dee markaa ay ku daydaan dariiqadii ahlu cilmiga sidii cilmiga u dalbeen siday ahaayeen iyo noloshoodii cilmiga ahayd hadda sida ay martay yan insha allahu tacaala intaynaan darsiga akhriin koobi doonaa biidn illaahi tacaalaa waayahay sheekha dee aad baa loo yaqaanaa oo dee tacriifkiisa aad baa loo yaqaanaa marka si guud haddaan isamka iyo nasabkiisa waa asheekh alimaam alcallaama almufasir alfaqiih wuxuu ka mid yahay yani xaqiiqa ahaan culummada mujadidiinta qarniga shan iyo tobnaad aynu ku nool nahay waa ragga sunnada iyo tawxiidka soo faafiyey ee idhaariyey buu ka mid ahaa alimaam abu cabdillaah محمد بن صالح بن محمد نسل كيس وحو قلا شيخة إلى قبيلة بني تميم يعني غير بني تميم وقبائش عنك إيواوين أي شيخ قلا نسل كيس رحمه الله تعالى رحمة واسعة آه شيخة حق على شرع ولد سماحة الشيخ الإمام العلامة وحو كل شيء قبلك أما محافظة لدى عنيسة وحي كم التهي muxaafadaadka ugu waaweyn mandiqada qasim la yidhaa wuxuu sheeku dhashay toddobiyo tobankii toddobiyo labaatankii shahru ramadaan toddobiyo labaatan iyo toddoba shahru ramadaan markuu ahaa sanadku kun saddex boqol afartan iyo toddoba ayuu sheekhu dhashay raximahullah raxmatan waasica wuxuu ku barbaaray sheekhu fii usra reer yani fiican oo lagu yaqaano istiqaamo iyo toosnaan iyo wanaag yani reer markaa de cilmiya ayuu markaa sheekhu ku koray raximah llahu tacala raxmatan waasica wuxuu sheekhu bilaabay qiraa'at lqur'aan inuu qur'aanka kariimka ah bilaabo xataa atama sheekhu wuxuu dhammaystiray xifdiga qur'aanka kariimka ah waxaana uu ka qaatay yani awowgii hooyo oo markaa ayuu taana ka qaatay kadib marka uu xafiday cilmiga qur-aankii kariimka ahaa dhammaystiray wuxuu sheekhu u jeestay lidalab alcilm wuxuu bilaabay inuu dhigto khadka iyo xisaabta iyo funuunta qaar ka mida ayuu bilaabay sheekha waxa ka soo daahirtay oo markiiba ka soo baxday amaaraad ama calaamaad astaamo caddaynaya inuu daki yahay oo de naadir uu yahay baa ka soo daahirtay oo de markiiba way garteen xataa raggii mucalimiinta ahaa ama raggii mudarisiinta ahaa inuu daki yahay oo dee uu soo baxayo oo aad fahamkiisuna sariic yahay ayaa markiiba soo baxday oo dee saaxib himma iyo xirsi fara badan inuu yahay ilaahayna tabaaraka wa tacaala shay hadduu doono asbaabtuu dee diyaariya idaa araada allahu shay-an haya alasbaab kadibna dee ardaydii iyo raggii aqraanta la ahaa iyo raggii sumalada inuu durtubo dhaafayo ayaa soo baxday waxaa ku dadaalay sheekh alimaam alcalaama cabdiraxmaan naasir sicdi ibnu sicdi oo sheekhii weynaaye markaa mandiqada ah ayaa ku dadaalay wiilkan ama inankan yar ee dakiga ee fahamka badan markaa wuxuu u sameeyey laba macalinoo ku hooseeya oo dee kibaar ahaayo ciyaalka iyo ardayda wax u dhigi jiray oo siqaara talaamiid gacanta ku hayay ayuu markaa ku bilabi ibn cuthaymiin oo markaa yar ka warhaya markaa qiraacada iyo kutubta yarar hoose ayay iyaguna u marin jireen fiqiga iyo naxwaha iyo caqiidada iyo culumta hoose ayuu ka dhigan jiray weliba kitaabka yare manhaju saalikiin ee alfiqu fidiin ayuu ibnu cuthaymiin fiqigana ka bilaabay sida dee macruuf وهكذا wuxuu ku barbaaray sheekh moxamed bin saalix cuthaymiin culummada iyo ahlu cilmiga axdaantoodii iyagoo de culummada ka warhayaan oo culummada ay daadahaynayaan ayuu halkaa ku barbaaray wuxuu laasimay xalaqaadka ahlu cilmiga rukabkoodii iyo jilbahoodii hoostoodii ayuu markaa sheekhu fadhiistay uu gaadhay cilmi fara badan isagoo fii sin yacni da'diisu dee mubakir ay tahay goor horeba uu fahmay sheekhu khayr fara badan ama ashay alkaiir ayuu sheekhu gaadhay ilaahay subxaana wa tacaalana dee tawfiiqda iyo waafajintana ilahay wuxuu ku arsaaqay waafajin sheekha raximah allahu tacaala raxma waasaca wuxuu lahaa sawja waaxida xagga xaas gabadh keliya ayuu sheekhu yeeshay awlaadna wuxuu lahaa cabdilaahi cabduraxmaan ibraahiim cabdulcasiis cabduraxiim inamadiisa waa intaa wuxuu sheekhu uu la dhashay sheekhu waxay walaalayiin laba wadaad bay walaalayiin mid waa doctor doctor Cabdullah ibn Salih ibn Uthaymeen wuxuu xubin ka yahay majlis shura al-amin al-aam jaisadan malik faisal hiya al-aalamiya waa wadaad ka istaa al-amin al-aam koo ibn Uthaymeen wada dhasheen waa shaqiiq in ka kalena waxa la yiraahdaa al-sheikh Abdurrahman ibn Salih ibn Uthaymeen marka labadaas midna waa doctor midna waa sheikh wiil labadaas wada dhasheen sheekhu rahimahullahu ta'ala rahma wasi'a amalkii wuxuu qaban jiray sheekhu guud ahaan wuxuu dhigan jiray xalaqaadka ahlucilmiga waxaana sheekhu kaloo galay macadka riyaada cilmiga ah markuu macadka ka baxay wuxuu sheekhu dhigtay kuliyata shariica biriyaad isagoo intisaaba laakiinoo muntasiba oo ixtibaaraadka iyo dee taxaanaadkana u gelaya inta kalena hawlihiisu iska qabsanaya sheekhu raximah allahu tacala raxma wasaca markuu ka takhriijtay kuliyata shariica intisaabaha wuxuu ku soo laabtay gobolkuu dhashay cunaysa ayuu ku soo laabtay kadibna halkaasuu macadkii cilmiga ahaa markii la furay sheekh wax ka dhigi jiray raximah allahu tacala raxmatan waasica kuliyata shariica wa usuuludiin ee qasiim ayuu sheekhu mudaris iyo macallin uu ka ahaa kadibna markii dambe sheekhu wuxuu noqday xubin weyn ayuu ka noqday majlis kuliya yacni in ka badan calaa cishriin caaman kadibna sheekha markii dambe waxaa loo tacyiimiyey inuu xubin ka noqdo hay-ata kibaar alculamaa bilmamlakati alcarabiyati sacuudiya sheekhu raximahullah inuu dee hay-atu kibaar alculamaa inuu ahaa mansibka waa mansib sare taasuu hayey iyadoo dee lagu darayo isagoo haddana intaasoo maxaan ku dhaha xalaqaad masaajidkuu ka yahay imaam buu ka ahaa masaajidka isagaa magaalada ka qaadiya isagaa ka muftiya intuu magaalada hayay sheekhu acmaal fara badan buu hayay waxaana uu dhaxlay sheekhiisii sheekh alcalaama cabdiraxmaan naasir sicdi waa dee dhaxalkiisii ama khaliifadiisii ayuu noqday sheekhu marka acmaal fara badan iyo dee nashaadaad fara badan ayuu isku hayay intaasoo xubnoodna meeluu ka yahay haddana dee waa mudariska iyo macalinka masaajidka waxa mudan in la sheego buu yidhi sheekhu waa ardaydii ibnu cuthaymiin ka warramaya sheekhii maxamed bin ibraahim aala sheekh ayaa wuxuu u soo bandhigay u cardiyey bal waan wuxuu ku ilxaaxiyo ku celceliyey inuu noqdo qaadi maxkamadan qasiim ee mantiqada qaraar baaba soo baxay xataa in lagu tacyiiniyey inuu yahay ra'iis lilmaxkama sharciya kadibna sheekhu aad buu uga cudur daartay icfaa in laga caafiyo dalba sheekhu wa bacda muraajacaat markii dee muraajacaat iyo itisaalaat ay dhaceen oo dee si shakhsiya sheekhii samaacata sheekh maxamed bin ibraahim lala hadlay waa laga cafiyey masibkee iga daa buuhi qaadimo noqon karee wuxuu ahaa caalim duruusta iyo xalaqaadka cilmiga ayuu sheekhu marka ummadda uu u hayay markaa calayhi raxmatullah xagga surdigiisa iyo dee adduunyada siduu ka ahaa wuxuu ahaa tusaale ka baaqi oo ka hadhay salafkii saalixa xagga surdiga adduunyada siduu uga dheeryahay iyo waraca faraha badan ee sheekha ku jira wuxuu karaahaystuu ka tegey adduunyada waa uu ka tegay raximah llahu tacala raxma wasaca isagoo dee wax kastaba heli lahaa aad buu adduunyada u necbaa wuxuu aad u necbaa madaxiga iyo madiix ammaanta aad buu u necbaa waxaa marar ka mida wuxuu leeyahy sheekhu marba muxaadare u qadimay waa ardaydiisii weyne cabdalla dayaar baa laydhaa waa ragga ugu waaweyn wuxuu yidhi marba muxaadare u qadimay waxaan sheekhuna faadil alcalaama kelmada yaro waaweyn sheekhu intuu cadhooday wuxuu igu yidhi ittaqi illaah ilaahay jalla wacalaa ayaa wuxuu qani ka yahay alle can tacriif marka ha igu odhanayna sheekh ibnu cuthaymiin tacriifta qanigu ka yahay uu ka xanaaqi jiray marka tawaaduc fara badan uu ka xanaaqi jiray ilaahay ka boqo xataa marka la idhaa lagu qoro sheekh alcalaama intaa masax buu idhaa sheekh alcalaama intaa masax subxaan allah sheekha raximahullah saasuu markaa dee noloshiisu ahayd yani warac iyo zuudi fara badan baa ku jirtay ee noloshiisii cilmiga ahayd caasha raximahullah wuxuu noolaa sheekhu xayaatan xaafilatan nolol ka buuxda cilmi iyo tacliim yani markuu dee ka soo laabtay riyaad wuxuu ku fadhiistay kursigii culammada iyo ahlucilmiga ku fadhiisan jireen sidaasuu buu sheekhu u waday raximah allahu tacala raxmatan waasica min xalqad ilaa xalqa min kitaab ilaa kitaab yani saasuu markaa sheekhu noloshiisii cilmigeedna saasay ku dhammaatay yani xayaatuhu geligiisuba waxay macmuur ku ahaydo noloshiisa uu ku dhammeeyey cilmi ayay noloshiisuba ku dhammaatay dariiqatuhu fi qaabku wuxu baran jiray sheekhu raximahullah qaabku dariiqada uu tacallumka ku bartay bada'a sheekh sheekhu wuxuu bilaabay noloshiisa ku bilaabay dadaal fara badan iyo xirsi fara badan wuxuu ahaa nin ka faa'iidaysta mucdama waqti waqtigiisa badankiisa aad buu waqtiga marka bakhayl ugu ahaa si uu u dalbo cilmiga naafica ilaahayna tabaaraka wa tacaala wuxuu u siiyey fursa cadiima oo dee wujuudul mashaayikh mashaayikhda culummo oo jirta dee waaba fursa waa waa dee caalimi inaad ka faa'iidaysato waxaa laga yaaba inaad mashquulo inuu dhinto marka xayaatul culamaa barako weyn baa ku jirta marka fursa cadiima wahiy wujuudu mashaayikh culumo ayaa jirtay beledka iyo mantiqada cunayse iyo waxaana dee waqtigaa sheekhu soo gaadhay sheekhii weynaa muxaqiq ahaa waa nicma dee ilaahay isagoo sheekh weyn oo salafiya oo muxaqiqa hadduu ilaahay ku waafajiyo waa nicma waad xafidaysaa nicmada waa ilaalinaysaa wuxuu ilaahay siiyey buu yidhi inuu ku ta'asuray alcallaama sheekh cabdiraxmaan naasir ibnu sicdi waa sheekhii dee macruufka ee saaxibu almadrasa alcilmiya ee dee asalafiya sheekhaa weyne caalimkee dee muxaqiqa ah ee dee adilada iyo nusuusta raacaya sheekhaasu ilaahay ku manaystay yani dee qof weyn oo caalimo salafiya hadduu ilaahay qofka siiyo waa nicma uu xafidaya marka marka wuxuu hi ilaahay fursadda cadimada ayuu sheekhana u sakray kadibna sheekhana dee ilaahay wuxuu siiyey culuwulhimma himmadiisuna dadka dee qaar baa dunuwulhimma himmadiisu dhowdahay oo dee wax kasta ka caajisaya wax kasta odhanaya waxba kama jiraan marka himmadu hadday dhowdahay cawaa'iqa dalab xataa dee dalabkii iyo cilmigii naafic ahaa qofku ma dalbayo ama hadduu xataa naftiisa xaqiraba marka qofka ardayga naftiisa loona xaqiray culuwulhimma ayaa ku jirtay culammana waa helay dee maasha allah kadibna ilaahay tabaaraka wa tacaala sidaas wuxuu leeyahay sheekh ibnu cuthaymiin raximahullah kaana sheekhuna sheekhayagii alcallaama ibnu sicdi wuxuu ahaa midna bara tababar wuxuu nagu siin jiray ilqaa in wax la jeediyo intuu ilaa ardayda soo kaca ayuu dha kaali kelmad jeedi marka dee yani tadriib waa tashjiic dhiirigelin marka yani ibnu sicdi sheekhaasaa nuxuna beri jiray buu yidhi xataa munaaqashaduuna beri jiray waayo de haddii ardaygii uu masaa'ilkii loo sardiye uunoo laba qolba ku jira la sardiye uun de u baqanaya goodha ardayga markaa munaaqashada ayuu wax nagu tababari jiray iyo ilqaa xataa inuu qofku de yulqi keliya يعني حضرة الشيخ شيخ وفر ليها أي كلمة تشيرين تشيرين وفهم المسائل حتى مسائلك هو معروف يعني الشيخ نازل السعدي وحو أردد بري تشيرين مناظرات هذا التام حد كان سمك أرضينه مسائل بيسكو العلمية إيا مسائش إلا فهمه سيدة دقيقة ودقاء ولما مركا وحو سمين تشيري قفك الله وحو كردقيا قول خاص قفك كلانا مناظر كي كلاو كردقيا مركا مناظرة si laba qowlo kale qowlkan iyo qowlkan markaasay ardaydu masaa'ilkii soo tarxinayaan kadibna way ka niqaashayaan xataa dee ardaygu istifaado fara badan ayuu dareemaya xataa dee dihniga intibaah fara badan baa ku dhacay marka haddee ictiraadaadka iyo munaaqashaadka ardayda dhexdooda ah sheekhuna uu fadhiyo asiladii laisku celiyo istifaado fara badan baa ku jirta waayo dee sardi almasaa'il haddii masaa'ilka la sardiyo uun ardaygu inu iska seexdaaba laga yaabo oo dee ama adkaartiisa intuu akhristo isku waa seexda way dhacdaabaa sheekh ibnu cuthaymiin raximahullah wuxuu ahaa markaa noloshiisu mid sidaasa raximahullahu tacaala mashaayikhda iyo culummadu wax ka qaatay wuxuu ka qaatay ibnu cuthaymiin raximahullah mashaa'ikh fara badanoo waaweyn ayuu ka qaatay labada magaalada riyaadna dee culumuu kula kulmay magaalada cunaysna culumuu kala kulmay وعلى رأسهم شيوخديسا waxaa ugu sareeya الإمام العلامة وذلك علامة القسيم الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي أحد العلماء الكبار علماء واوين أيو كمد هذا معروف يعني جهودي علمك كتابة تأليفك شيخنا أدبى لغة في الحي على يديه وحا أرضك النقضي مئات الطلاب وعالمك كلا تشوغا أما قارها وحيه مشارخ قار وحيه دكاترة قار وحيه قار مفتي قار قضاط بي قار بوح بي حيان ومناسب ربهم بك لحيان مركز شيخي سانة ولي بقاد بك تأثره wuxuu hi raximahullah waxaan ku taauray sheekhayga in fara badan qaabka xataa tadriiska ariiqada tadriiska wax loo dhigo sheekhayga baan ka qaatay cilmiga iyo sida loo cardiyo iyo tusaalayaasha ardayda loo keena iyo macaanida ardayda la siiya iyo halka aad baan uga taauray waxaa kaloo kaga taauray xagga akhlaaqda buu yidhi wuxuu sheekha iyagu ahaa mid cilmiga iyo cibaadadana aada ugu fiican sida akhlaaqdiisa iyo tawaajuciisu inuu fara badan yahay ka yarna uu la kaftami jiray ka weynna wuu la qosli jiray wahuwa maa sha allah waxa weeye sheekh cabdiraxmaan naasir sicdi baa ammaanay waa dadka ka ugu fiican cidda aan arkay ee ugu akhlaaqda fiicnay ayuu ka mid yahay marka dee kutub fara badan oo tawxiidka tafsiirka xadiiska fiqiga usuul fiqiga mustalax alxadiid naxwaha sarfiga in fara badan ayuu ka qaatay sheekhiisa raximahullah raxmatan waasica waxaa kaluu ka qaatay wax samaacata sheekh الإمام العلامة عبد عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام واحتجاءها مفتي عام للمملكة العربية السعودية وعها إلهي ونحرسته رئيس هيئة كبار العلماء مركز الشيخ أنا مركز رياض شوبي بن عثيمين هذه الدراسة النظام قالوا بيجين شري معك أي الشيخ دروس فرطان وكذبته وحلا أوران كرا والشيخ الله وكأفلحي ابن عثيمين رحمه الله وحكو أخري صحيح البخاري كتبت فقه قار كمذا وكان الشيخ محمد بن صالح عثيمين أدو أمانة لي شيخ ابن باس وحولين تري أدو أخلاق في عين أخلاق ذي وحولين تري iyo xadiiska iyo aad buu u ficnaa buu xataa bastu bastu naas dadka inuu naftiisa u bastiyo dadka soo dhaweeyo qof kasta uu la hadlo saqiir iyo kabiir inuu la istaago wuxuu ahaa nin markaa naftiisa dadka u bastin jiray oo dad qofka u furfurnaa ayuu ahaa waxaa ka mid a mashaayikda wax ka qaatay asheekh alcallaama alimaam moxamed alamiin waa ashinqiidi waa sheekha mufasirka caalimka luqowga ee mashhuurka saaxib adwa albayaan fii iidaaxi alqur'aani bilqur'aan sheekha decaanka la yaqaano imaamka wuxuu ka dhigtay sheekha macadka cilmiga biriyaad markii uu joogay waxa uu ahaa culummada casriga raggii ugu caansanaa ee ugu cilmiga badnaabo sheekh muqbil wuxuu odhan jiray maan arag fi dunya cid ka cilmi badan markaan xalqadii maxamed alamiin xaadiray sheekh shinqiidi wax ka cilmi badan ma jiro fi dunya u malayn maayo inuu la yaabay dee luqadda tafsiirka xataa xadiiska fiqiga masaa'il kasta xataa xifdigiisu la yaabay xalaqaadkii xaramka uu la yaabay sheekh ibnu cuthaymin raximahullah waxaan u jeedaa sheekh muqbil sheekheenu shinqiidi u ammaani jiray mar kastaba sheekh shinqiidi ammaani jiray sheekhaana waxbuu ka qaatay oo dee wuxuu ahaa sheekh caalima wuxuu yidhi ibnu cuthaymin raximahullah markuu bilaabay sheekhuna shinqiidi darsigiisa ee fawaa'id iyo durar min alfawaa'id alcilmiya uu nagu sii daayay cilmigiisii dee yacni saakhibka ahaa ee buuxay waxaanu ogaanay inaanu hor joogno caalim ka mida culammada waaweyn markii hore u xuslaa in odaga yara idiin soo galay iska reemiigahay talo xaggay ka soo qabteen marka markuu dee fawaa'idii iyo cilmigii ka sii daayay ayuu bulsho waa caalim weyn oo dee fuxuushii culummada show sheekhana hor fadhidaan weeyaan waanu ka faa'iidaysanay cilmigiisii akhlaaqdiisii waraciisii suudigiisii allahu akbar waxaa kaloo ka mid mashaakid wax ka qaatay sheekh cali binu xamed asaalixi sheekhana wuxuu ahaa ciyaalka yaryar mid duruusta u akhriya uu talqiiniya ayuu ahaa sheekhana waxba ka qaatay asheekh cabdiraxmaan binu cali waa ardaydii isagana waa raggii ibnu sicdi wax ka dhigin jiray qaraa calayhi wuxuu sheekhu ku akhriyay kutubta fiqiga qaar ka mid ah iyo kutubta mawaariista qaar ka midana wuu ku dul akhriyay sheekhu raximahullah raxmatan waasica asheekh cabdiraxmaan binu sulaymaan aala daami waa ibnu cuthaymiin awowgii xagga hooyo wuxuu ku dul akhriyey qur-aanka kariimka ilaa qur-aankii uu ka qaatay awowgii hooyo sheekhu raximahullahu tacaala raxma waasica taariikhda uu ku fadhiistay kursiga tacliinta dadka baro kun saddex boqol toddobaatan iyo kow ayaa uu ku fadhiistay kursiga yacni waxa uu taqriiban ay ku dhowdahay muddada uu u fadhiyey tadriiska khamsiina caam waa markuu dee kitaabka sheekhu alifay sheekhuna markaa u noolaa uu leeyahay liqaa'aati maca samaxati sheekh maxamed bin saalax cuthaymiin baa lahaa kitaabkan cabdalla dayaar baa alifay marka wuxuu ka warramayaa yani dee waqtigan uu qoray ilaa khamsiina caaman konton sano way ku dhowdahay intuu sheekhu halkan ka fadhiyey oo dee tacliim yacni tacliim annaas inuu tawjiihiyo inuu waxbaro inuu khayrka tuso yacni dee waa xayaat cilmiya kala noocyo fara badan bay noqotay way kala noocyo fara badan duruusu sheekh fii mukhtalaf alculuum alsharciya ama carabiyada ama siirada yacni intaasoo furuun ayuu sheekhu xalaqaad ku dhisi jiray waxaa u yimid dullaab fara badan oo dee daakhil almamlaka wa khaarij almamlaka gudaha iyo debadeba waa laga yimid waxaa sheekhu uu aad ugu dadaali jiray ardayda cinaaya faa'iqa ictinaa si gaara ayuu ardayda ugu dadaali jiray wuxuu u diyaariyey xataa ardayda sawi cilmi wax ku bartaanoo munaasiba ayuu diyaargariyey oo dee sakan dhan cimaarad dhan ayuu ardayda dejiyu taagala fa aqbala dullaab ardaydu way soo qaabileen duruustii sheekha way laasimeen duruustii sheekha way ka baxeen oo way ka faa'iidaysteen xalaqaadka sheekha mi'aatu dullaabba ka takharujo ka faa'idaysteen waa daa'ime sheekhu raximahullah inuu cilmigaa dee naafica bixiyo ardayduna way istimraareen cilmiga ay dalbayeen calaa yaddi sheekh ilaa wafaatihi raximah allahu tacala raxma wasaca manhajka uu sheekh wax ku dhigo sheekha raximah allahu tacaala manhajka wax ku dhigo salaka asheekh ibnu cuthaymiin wuxuu maraa buu yidhi ibnu cuthaymiin manhajkii sheekhiisii naasiri sicdi buu maraa oo dariiqada tadriiska iyo ardayda su-aalaha la weydiinaya munaaqashada iyo amhilada iyo macaanida dariiqadaas ku maraa wuxuu yidhi sidaa daraaddeed sheekhu wuxuu ku kalifaa ardayda laftooda buxuus inay sameeyaan wa taxriir almasaa'il almushkila hataa masaa'ilka mushkilka ah wuxuu yidhi ayaa soo baadhay masalada wuxuu yidhi sheekhu waxaa u dambaysay takliiftii u dambaysay sheekhu lagu kalifo ardaydiisa waxaan ka mid ahaa buu yidhi sheekhu waxaan ka mid ahaa bacd bacd alikhwa rag mashaayikh soo siyaartay baan ku jiray buu yidhi waxaanu soo siyaarinay sheekha kun afar boqol koob iyo labaatanki markaa shahru rajab maalin arbacaa waxaa sheekha la weydiiyey qunuutu nawaasib qunuutu annawaasib sheekhu kalaam qawiyo xoog badan ayuu masaladii kaga hadlay kadibna wuxuu yidhi lacallaka wuxuu la hadlaya doctoorkan sheekhan qore cabdalla dayaar masaladan soo baan adnaa waxyaabaha nusuusta iyo kalaamka ahlu cilmiga iyo adilada soo uruuri marka waxaan ku yidhi laakiin bishar waa soo qorayaan waa soo baxsanaya waynaad akhrida goordhow adigu faqaala in sha allah anaa akhriya doona soo diyaari waa masalo dheer kunuta ii soo qor ii kan ana waan akhriyaya hase aatee wuxuu yihi maniyadii iyo geeridii ayaa sheekha qaaday buu yihi raximah allahu tacaala raxmatan allahu akbar ilaahu naxariisto intaanu sheekhu aanu arrintaa wuxuu ku kalifisay ardayda yaryar xataa mubtadi'iinta ah si xataa himadoodu dee culuwlhima ay u qaadaan oo dee hiqa fii nufuusihim ayuu ku kalifi jiray inay masaa'isha soo baadhaan wala masaladu soo eg ama dee ku yar marxalada ibtidaa'iga maraya masaladaas soo koodhan jir haddana la haddii sheekh dee qof ila masaladaas soo eg culuwli ma dhacaysa waa taasina laa shaka wuxuu ku kalifi jiray in ay xataa istinbaadka masaa'ilka soo istinbaadaan oo dee masaa'ilka ay eegaanoo oo ama xadiiska ama aayaddaba fawayd ka soo saaraan wuxuu odhanaya aayadda maxaa laga faa'iidaysanaya suu weydiinaya sheekhu manhajka tadriiskuu ka warranaya ra'yiga uu masalada ka aaminsan yahay ardaydiisa kumuu laasmi jirin xataa markay tahay ra'yi masale noqoto wuxuu ku odhan jiray kitaabkada idin dhigaa marna wuxuu eegi jiray masalada ikhtiyaar alkitaab ardayda odhan jiray maxaynu sidee ardaydu wax soo cardinaya xataa darsiga in la qadimiyo in la taakhiiriyo iyo matniga lagu bilaabayo matn alfulaani mise matn alfulaani wuxuu la istishaaraysan jiray ardayda iyo dullaabta in fara badan wuxuu taqdiimin jiray hormari jiray ra'ya daalib calaa ra'yihi ra'yiga daalibku ka hormarin jiray ra'yigiisa وفي هذا الشيخ وحوي تعويد با كترت أرضيه أي برانيان إن حق لاسمان هذا الشيخ مركز قول جيس والإسلامي كرا وحي والله يعني قف قدامي قف كرا حتى تانا واحدة نقص يا الشيخ ما شفته بل تواضع عيسى عبدين كتبتي مطلق الإسلام وذا حتى بل وحي تلمها ميسا الشيخ إنه أرضيه لا مشاركة وإشراكه dullaabtiisa inuu la mushaarakeeyo macahu fi ra'y inay dee la mushaarakeeyaan ra'yiga iyo masaajid waxaa ka mida manhajkiisa ardayda wuxuu beri jiray kelmada inay jeediyaan na soo sheegay bixuduuri sheekh sheekhoo jooga markaa marka ardaygu kelmad buu jeedinayaa isagoo sheekh fadhiya wixii mulaaxadaadana markuu fadhiista la sheegaya bacdu duruus sheekh wuxuu u isnaadiyo u tiriyaa ardaydiisa qaar ka mid idha adigu kitaabkaasad dhigaysa oo dee markuu sheekhu maqayo adigu kitaabkii dhig adugu taasina himadii ama himamka saray u qaadaysaa xataa dee ardaygu wuxuu diyaar u noqonaya inuu ummadda anfucu diyaar u noqonaya yastaciid xataa taasina waxay ka mid tahay manhajka sheekh fi tadriis simaat simaadka lagu yaqaano duruusta sheekha waxaa kaloo kamid wuxuu markuu sheekhu darsiga dhigaya ka muuqatay inuu ku dadaalo sheekhu aad ugu dadaali jiray culuumu shariica wuxuu sheekhu aad ugu dadaali jiray tafsiirka waa macruuf imanka aayad hadduu fasirayo meel kasta ama caqiidaha sharaxayo xataa naxwaayar hadduu sharaxayo tafsiirka aayadku kuwa aayadku tafsiir tafsiirka cinaayad gaaru siin jiray waa shaki ma leh xadiiska cinaayad gaara caqiidada cinaayad gaara fiqiga waa maqaasidii de maaha wasaailkii waa maqsuudka ardayga laga rabo waa maqaasidda de ardayga laga rabo tafsiirka waa hadalkii ilaahay de waayo macaanida qur-aanka aadan fahminba dee maxaaba diinta maada fahmi diinteena marka haddee tafsiirka iyo macaanida qur-aanku cilmigaasi in qur-aanka la fahmo waa muhim xadiiskuna de waa hadalka rasuulka calayhi salaatu wasalaam fiqigana de waa cilmigii xalaasha iyo xaaraanti hada xalaal hada waa muhim isaguna dee caqiidaduna waa mabdaa culumta laga bilay yani mabdaul culuumi culumta halka ka bilaabmataaba halkay u dhimatay mabdaa tawxiidka iyo caqiidada saxda ah in qofku marka mabdaul cilmi waa ictiqaadka saxda ah usul fiqiga iyo waxyaabaha kale wasaasha loo baahan yahay waxyaabahaas adu culumtaa shareecada cumuum ahaan weliba dee cilmigeen maqsadka ee la rabo aad buu ugu ficnasho raximah allah waxaa kaloo ka muuqatay simaadka ama calaamadaha duruusta sheekha ka muuqata alcinaayatu bidaliil masaa'ilka markuu ka hadlayo adiladu tarkiisiya waa hu wuxuu odhanaya xadiis baa loo hayaa ama dee aayadda qur-aanka loo hayaa wuxuu cinaaya bidaliil daliilku ictinaas siiya waayo dee hebel baa yidhi waxaas waa faaruqun buu noqonay akhi alcinaayatu bidaliil xukunka wuxuu ku dulbineeyaa adilada wuxuu ku dadaalaa daliilkan wax kasoo istimbaado alcinaaya bilmutuun wuxuu aad sheekhu looga yaqaanay mutuunta cilmiga ah inuu cinaayo siiyo ama inuu sharaxo ama inuu caddeeyo marka mutuunta aad buu u dhigay iyaduna shaki ma leh karat lmuraajaca sheekhu waxaa lagu yaqaanay muraajacada iyo takraarku ku samaynaya abwaabtii fusuusha sida ardaygu masaa'ilkii qalbigiisa tahbiit ay ugu sugnaatay imanka sheekhu dee cajaladaha xataa waa laga wada qof kastoo duruusta sheekha dhegaystaa darsigii shalay isagoo soo celin maanta maba waa mustaxiil inuu iska bilaabo darsiga isagoo kii shalay markaa kii shalay baa dee maanta baa laga niqaashaya kadibna uu bilaabay wuxuu ka faa'iidaysan jiray waqtiga walxirsi calayh inaanu waqtiga ku dayicin fima laa yanfac aayad buu taana ku ah sheekhu raximahullah raximaas intaa yarow ka baxayo aqalkiisa ilaa intii masaajidka gaadhayo ayaa kutub dhan iyo rasaa'il lagu dul akhriyaa sheekh halkaa ka warra isagoo iska socda eeana taayar ka warran masaladaa kale ka warran marka wuxuu ku dadaali jiray waqtigiisa geligiisa inuu buuxiyaba ilaah allah ka waxaa lagu yaqaanay simaadka sheekha duruusta sheekha wuxuu rajixi jiray mucdam almasaa'il masaa'ilka soo maraysa duruusta dee intuu idhaahdo laba qowl baa ku jira kullun qiila wuxuna waa la wada yidhi dadka qaar ma ka aamusa waa qalab marka masaa'ilka uu sheego sida qaalibkaa raajixu sheega uu idhaahdaa alarjax alaqrab waa qowlka sawdi wuxuu caddeeya xataa wejiga tarjiixana u caddeeya ama manquul naqli ha ahaato ama daliil macquul ama daliilta naqliga iyo macquul labadaba uu sheega sheeg uu sababeeya masaa'ilka waa macruuf bilcuthaymiin qofka de ama sharxu mumtaca akhrista ama sharxu buluuq maraam marka masaa'ilka uu tacliiliya tacliilkaasi kii sharciga ah ha ahaado ama tacliilkii kale ee caqliga ha ahaado uu tacliiliya markaa masaa'ilka ardayda sheekha lama koobi karo ardayda sheekha xasri laguma samayn karo waayo de waxaa ama jaamacaadka asaatida ka ah ama dee dulaabulcilmiga caanka ah ama ragga mu'alifiinta ah ama ragga dee rasaa'ilka maajisterkaa diyaarinaya ama rasaa'ilka doctorada ah ama waxaasoo dhani waa ama talaamiidii sheekha ama talaamiidu talaamiidihii ayay wada gelayaan buuri markaa lamama koobi karo ardayda sheekh haddii ladhaha la qoro lama koobi kari buuri marka dadka qaar ka midii dee duruusta ayay xaadiraan xataa intaa yare cudlada ee bil ama laba bilood dee dadku way u tegi jireen sheekh way xaadiri jireen qaar jaamacadda kaga dhigtaan wax oo kuliyadda shariica waa usuuludiin dee mudaris buu ka yahay halka qaar baa kaga qaatay kuliyadda qaar waxay kaga qaateen qaar telefoonaadka waa kii cabran haajifka iyo inta uu duruusta ka akhriyi jiray oo meelo dhan duruusta u akhriyi jiray way farabateen ardayda sheekhu dee meel kastana markii dambe way ka yimaadeen weliba sanawaadkii u dambeeyey ardayda sheekhu dee mashaariq alardi wa maqaaribaha waa ay ka yimaadeen marka sheekha dee duruus fara badan ayuu markaa taana xagga as'ilada ku soo arooraysaana waa kooban tahay marka almuhim halkana wuxuu ka warramay asbaabta keentay kasra tulaab sheekh sheekha ardaysu inay badato iqbaalu nnaas calaa duruusihi duruustiisana si fiican ba looga xidhnaa sidqiga runtaa ka mid a asbaabta waalikhlaas fii talab alcilm طلب علم يعني مخلص هو الله dadka inuu wax baro inuu cilmiga faafiyana yani waxa mukhlis buu qaado yani marka ikhlaas buu diwaaci ha sheekh muqbil rahimahullah rahmah wasi'a diwaaci yani alaaf muallafa ay hor fadhiday marka ikhlaasku waa de sheekh duu sheekh mukhlis yahay athar fara badan oo soo baxaysa sabir fara badan meesha ku jira iyo mutaabaco iyo xirs uu ku dadaalayay calal istimraar waxa soo baaqi noqdo oo sheekh rahimahullah ta'ala wasi'a sheekhu wuxuu ka cudur daaran jiray inuu magaalo kale u safro wuxuu oran jiray darsi baan leeyahay marka haddii ama halkaa kaale ama magaalada kale noo kale ama na soo siyaaro ayuu in badan ka cudur daaran jiray manaadiqda xirsan calaa tulaabihi isagoo ku dadaalaya yaa ardayda markaa ilaalinaya wuxuu sheekhu waan meel baan tagaa meel baan ka imaadaa dee waxaan jecelahay inaan laakiin u tafaruqo dalabulcilmi dahabkaa iyo tegitaankaan meel fasaxaya iyaga ayuu raadinaya wuxuu daciifinaya casiimadada daciif Allahu akbar yaani de marka istimraar farabadan ayaa sheekhu waxa kale oo kamid ah asbaabta keentay in de sheekha la qaabilo oo durustiisa lagu intifaaco tawaaduca iyo inuu ilaaliyo as-saghira wal kabir mid kasta wuxuu sheekhu kula hadi jiray ala qadri yaani in kasta de qadri aqli ayuu kala markaa de darsigiisa waa aad baa loogu faaiidsan jiray sheekha dee ama qaar baa sii raacay qaar baa soo raacay ilaa aqalkiisa sii dhoweynaya ardaydu isagoo dee ama su-aal uga jawaabaya ama ay sii raacayaan waxaa kaloo ka mid ah asbaabta dee iqbaalka keenaysa salaamat lmanhaj fi lmuctaqad caqiidadiisu dee sax maaha sheekh weyn oo imaamo oo salafiya oo dee caqiidu sax tahay ayuu sheekhu ahaa waana dee calaamadda lagu yaqaano علماء بلاد الحرمين ولله الحمد والمنه وهو معروف عقيدته ولو كلسونيه يعني عقيدته دعوته وحده دينته ولو كلسونيه marka taasina waa aatharti raati da'wadi al-imam al-musaddid al-sheikh Muhammad bin Abd al-Wahhab wa bi alamat israfisi waxa kala kamid asbaabta intishar durus sheikh sheikha durustiisa faastay waliba haramka makiga laga dhigan jiray oo markuu yimaado aad buu durus uga jeedin jiray الحرم المسجد النبوي مدينة الرياض شيخ دائما لا فربضان أيو حتى المشاركين جري حتى برنامج نور على الدرب يقول مشاركة سؤال على الهاتف تلفونك وقت مصوفر إسلام معينة صار الله الله يسوك توابية سؤال على الهاتف أسباب إقبالك كانتي markuu dee fahanka ardaydu wax fahansiinayo si fiican cibaaradiisa iyo fasaxadiisa aad buu fiicnaa si fiican baa hadalkiisa loo fahmay oo dee ama xabeeb ama codkiisu dacfi maaha codkar buu ahaa aadna wuxuu ugu fiicnaa istimbaadka iyo dee marka masaalka istimbaadka fawaaid alxadiis aad buu ugu fiicnaa sheekhu raximahullah raxmata wasaca markaa dee arday fara badanna way soo qaabishay sheekha raximahullahu tacaala raxmatan waasa tasjiilaad fara badan oo in laga duubay sheekha tasjiilaat alistiqaama bicunaysa waxay duubtay aalaaf alashriqa dhammaan waa maxfuuda buuli kumaan kun cajilood bay ka haystaa waana suuragal alxusuulu calayha bikulli suhuulan oo la heli karaa buuli tagale arday fara badan ayaa waxay qaadatay aaraa'da sheekh ibnu cuthaymiin marka haddee marka ardaydu qoraan aqwaal ibnu cuthaymiin fi masalati kada xataa dee kutub dhabaa laga alif أما ده رسالة ماجستير ترجيحات الشيخ بن عثيمين في كتاب البيوع مركز عرضوا آراء الشيخة أي نشر فربضوا كسميني ففيه أما ها تطبع بحثي أما منها تمسموع عتلدو كدب الشيخ رحمه الله تعالى سيدا إقبال فربضوا بهذا آثار علمية أما كتبت علم بكتي للشيخ آثار علمية شيخ ده آثار فربضوا يراد فربضوا علمي وكتي في مسألة متعددة انت سو مثال قار وقرنه ومؤلفات مصنفات قار واحد تلده ومسموع نوع كسبها هاتو دغ شيخ عقيده تفسير فقه حديثك معاملات علاقات نوع كسبها شيخ وادغ رحمه الله تعالى رحمه واسعه marka kutubtiisu qayb gacanta ku qora sida kitaabkiina alqawaacid almuthla alqawaacid almuthla fi sifat al-asma al-husna wa ta'lif gacanta ku qora sheekh rahimahu allah kutubta qaarna bacdu talaamiid sheekh baa tafriiqiya marka tafriiqiyaan ayaa sheekha loo carbiya sheekhuna wuu akhriyaa kadibna wuu tacliiqiyaa wixii munaasibana wuu daayo wixii kale ka jiraa sida dee asharx almumtic oo kale waa cajalada laga qoray waa la tafriiqi uu daalacday marka taasina waa dee nooc cajiiba yacni cajaladihii baa la tafriiqiyey sheekhuna uu daalacday kadibna taaliif caadiya laga dhigay laakiin cajaladu asalku hadde gacantana kuu furay ee uu daalacday in fara badan oo dee hadalkii cilmiga sheekha barakaysnaana weli qayb fara badanna cajaladihi bay nagaga xaniban tahay iyo dee magaranaysa xataa rasaa'il fara badan baa makhduuda oo reerkan uu ka tegay sheekhu ee warasada dhaxlaya aanay weli soo saarin oo xabiis ah oo weli maxbuusa haystaan insha allah ilaahayna tabaaraka watacaala wuxuu u samayn doonaa cid soo saarta oo dee talaamiiddii sheekh iyo ardaydii ama wax makhduudaba ha ahaado ama waxa cajaladaha cilmiga faraha badan ee fadhiya cid inoo soo tuurta ilaahay tabaaraka watacaala taana inoo fuduudi kutubtuu gacanta ku qoray القواعد المثلى كتاب كينا في صفات الله تعالى واسماء الحسنى ومعروف كتاب كيس عقيدة أهل السنة والجماعة في عينها وقعدت تقرأ الأصول من علم الأصول فتح رب البرية بتلخيص الحموية وكتاب أهري شيخ ألف في حياتي فتح رب البرية بتلخيص الحموية أدنى في عين كتاب كفر تارك الصلاة مجالس شهر رمضان تلخيص كتاب الزكاة مركا كتب تاسي رسالة الحجاب سجود سهو من رسالة بكالفي رحمه الله وحلي الشيخني وحا كدر القي سجود سهو الصلاة إن كتاب أن لا يولا إلا سجود سهو كتح طابعه الحق الدبا ملحا ويو قلبي وحو ألفي كتاب لا يلا أقسام المداينة آيات يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم مشرحها مداينة الفتاوي النسائية فتاوي النسائية والف فتاوي الحج الخلاف بين العلماء أسباب تيسع هي موقفنا منه رسالة بكالفي في المس على الكفين رسالة كل كالفي ليك الدماء الطبيعية للنساء مختارات بكقري كتاب في ابن القيم زاد المعاد مختارات من أعلام المركة كله يتابعين ويا لا مختارات من أعلام الموقعين ويتابعين مختارات دروس فتاوى الحرم الحرم المكي لبا iyo konton su'aalood u daabacan yahay oo ahkaamta xaydka iyo nifaaska een rasaa'il iyo farabadan waa lagu huriyo sheekhu sharaxay marka kitaab baan ugu leeyahay la majmuuc fataawi wa rasail الشيخ محمد بن صالح العثيمين واحد ترتيبي فهد بن ناصر السليمان marka dayma ka dhow iyo labaatan ayaa soo baxay الشيخ رحمه الله رحمه واسعة ee ku goor waxa la daabacay uu yiri su'aaluhu kaga joogay nuur ala darb jiski hore soo baxay sharh al-mumta'a isaga day waa hadal la tafriiqi waxa soo baxay uu yiri 8 imaka waxa soo baxay 15 laakiin fiqh al-ibadat شرح رياض الصالحين سقال بس صبح يقول لقاء الباب المفتوح اللقاء الشهري فتاوي منار الإسلام شرح بلوغ المرام شرح بلوغ المرام سدد مجلد صبحا شرح كتاب التوحيد وعام القول المفيد الشيخ مركب مؤلفات كي آثار علمها إلى الشيخ كعبة المرمسان حسناته الشيخ مركب هكذا الشيخ مركب أساسها الحاجة كلام منهج كيسة في الدعوة إلى الله وحا شيخ دي داعية وتدك معروف كان فرع وانا كان محوط لدتك كيف هي أيها مركب منهج الشيخ في الدعوة إلى الله شيخ وحا شيخ عجيبة مركز تا وعدد كل نشري قفك الداعية أن يكون على علم قفك الداعية وإنه يهي قف علمنا وعددك ويولي وإنه علم ليه على علم الصحيح وكل سنة كتابك إلهي سنة رسولك عليه الصلاة والسلام وعلن شر الشيخ وين الداعي ياهي من دعوته الصبر حكمنا ولو باهي يقول هذا الشيخ يعني ده صفات الداعي واه انه كسكو صفو الاخلاق الفاضله انه جبيو waxyaabaha dadka kala dhaxeeya inuu jibiyo markasta naftiisa dulqaad farba naftu de waxyaabo badan dhikraysinaysa diidaysa waxyaabaha soo dhan naftu inuu ta ka saaro inuu qalbigiisu yahay mid munsharaxa cid khilaaftay oo de uu yahay dadkan waa aad dadka waliba khilaafaya way ka hadlayaan waxbay ku oranayaan way dhibayaan marka de sadrigiisu inuu musharax qalbigiisu musharax yahay oo de qof dulqaad badan inuu yahay musharax raximahullah marka dacwatu ila allah de la shaka in de shidada iyo iska ilaaliyo tacniifka faraha badan loomka iyo waxyaabahaas dhul ka fogaado الموعظة الحسنة لين الجانب أن تكون بالعبرة هذا لدي الشيخ منهج الشيخ في إنكار المنكر الشيخ وحو أركت مثل هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن شيء مهم التالي ويددك مجتمع مسلم كان مكعي إلى هناك أنا لفره حمانتي منكر الشريعة الدين اللي يديده marka sheekhu masalada macruufkana iyo munkarka in la diidana aad buu sheekhu raximahullah hatta hadii la qofkaas waxa galay sheekhu wuxuu ku dadaali jiray ittisaal inuu ku sameeyo sheekhu raximahullah ta'ala rahmatan wasi'atan oo fiyo hadii la ilaa culimo gafina sheekhu raximahullah uu ku dadaali jiray caalimka in telefoon ama mushaafa ahaanba inuu sheekha u lahaa ama min fulan ila fulan risaaladii inuu qoro ilaado masalada wad ku giftay ama waxaan maqlay masalada inaad kaas tiimid taagan marka sheekhu aad masaa'il kaala qofka mukhalifka ah inuu radiyo ama warqad uu qoro marka ugu horeysan naseexaan uu ku dadaali jiray sheekhu marka manhajkiisa macal mukhalifna ee sidaas uu ahaa wada wuxuu ahaa nin naseexada addiinu an naseexa yaaha wada qofka loo naseexa loo sheego hadduu qofku dee qaadan waayana sheekhu raximahullahu tacaala masalada waa caddeeyay isagoo xataa shakhsigama sheeginba ayuu masaalka rasaa'il fara badan shakhsiya من الشيخ محمد بن صالح عثيمين إلى فلان أنت كلام مصحة هدو حتى حقك قادم واي رسالة دي مسائل قرآن سيدي دي وقف كهل مجعيس لو كتوري ورد علمي يقف قادم تكلم ما شاء الله مركا ود نعكرتا مرمرتك قاد بو رديا ود مقعود اللي هو احيانا مصلحته هذيك كانت تقف هو اللي ردين كره شخص لكن سيده غالب كان وحو كدالي جري يعني حقه ومقصودكم وإن بيان الحق قفك حق إنه عضيه مركا دين مقصودك بيان الحق مركا وقت مركز تكويد يالي تري مركا لا قفك سقفين حق عضيه هذو دول ما قيس هالشيء قام يانو شيء جديد مركا دين مقصودك ومركز تبع وين حق العطيه الشخص اللي دين مقصود ما واللي ما كان عطيه شيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة وحل السي منح الشيخ شاي سدي سرى الملك فيصل العالمي كم أفر بقول أفر يتمكن لجنة الاختيار دورتي شيخ إن جائزة سيسو وحي أفر بدون شيخ كسفيين وحكم لدي لأن مركي قفك لسينا يو جائزة أمور فربضون باعتبار يعني آغان أمور تكو وحكم لدي حيابا آغان إنه شيخ كسف إسناء الأخلاق العلماء أخلاق دو دي علماء فاضلك إنه كسف إسناء تانا وحانا وعلى عضا دي ورع حلال ميرة زهدك إيو حقه أو عدايه شيخه كده داري تري مصلحة المسلمين إنه قلنا سعادة المسلمين تا كخاص كأي كعام كذا مركز السفوين كأي كدارتين ضد فربنا إن الشيخ كون تفاعل علم جيسي أما تدريس أما تأليف أما إفتاء ضد وفتيرين وحكون دارتين محاضرات عامة إنه كلام أو نافعة مختلف مناطق المملكة العربية يد خارج كيد داخل كذا inuu sheekhu mushaarakan jiray mu'tamaraadka islaamiga ee faraha badan inuu sheekhu mu'tamarin jiray sheekhu usluubka manhajkiisuna inuu aad u fiicnaa bil xikmati wal mawcida al hasana inuu ahaa tusaale nool limanhaj salaf salih dadka suluuk dadka aqiido inuu ahaa marka kadibna waxa sheekha la simjaysadii sheekhu rahimahullahu ta'ala rahmahu wasaa marka noloshiisu sidaas ay ku camirnay rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a sheekhu markaa wuxuu keenay mawaaqif fara badan oo ka mid ah tawaaduciisa tusaalayaal waxyaabuhu samayn jiray waxyaabo fara badan oo dee tawaaduciisa caddaynaya ayuu sheekhu ka warramay inuu deeqsi ahaa mawaaqif karamkiisii sheekha raximah allahu tacaala raxma waasaca marka weliba cid uu shafaaco qaadayo dee shafaacaduu ku dadaalayo inuu sheekhu raximah allahu tacaala raxma waasac oo kariim ahaa waxaa ka mid a mawaaqifta cajiibkaa buu yidhi sheekhu wuxuu ku dadaali jiray markuu masaajidka tegayo inuu kabalaan ku tago al-ihtifa ahyana yaani kabaha uu iska din jiray waliba gaar ahaan salaada subax fajriga kabalaan ku socon jiray ta tagala ahadiis ku saarta marmar kabalaantu waa sunna in la deen tacaalo waa sunna ahyana waa sunna ahadiis ku saarta wuxuu sheekhu aad ugu dadaali jiray waa tusaalayaal inuu sheekhu qofka muadinka eedaamaya inuu mutaabaco mutaabacatu maadin ku dadaali jiray مهما أسبابتا يدرس تايتاي حتى أما حديث بيغي أما عد لها اللي مركا المؤدن كلمة هرا كل واقع وآم سهودو كبحا إلا أنت مؤدن وكفارو قيو أدان كيس وحانو بلا بجري ما دقينا جي وحشيخو آد قد مواقف تصالة وحو كده دالي تري إنو مركا استعيد كستا صلاة dadka kala oo dhan qof yar iyo qof weyn mid fuusha iyo mid socdaba wuxuu ku dadaali jiray mar kasta cid kasta inuu salaamo bashaasho iyo furfurnaan farabadan baa wejigiisa ka muuqatay qofka soo qaabilaya ee sheekhu ama uu garanayo waxaana lagu yaqaanay buu sheekha inuu dhoola cadayn jiray ibtisaama macruufu sheekhu lahaa buu yidhi raxmatullaahi tacaala waxmawaasica marka dee sheekhu waxyaabo fara badan oo tusaalayaala ayuu sheekhu lahaa raximah allahu tacala raxmawaasica kutubtu taqdiiminayo kutubtu muraajacaynayo dee aad iyo aad ayay u koob tahay masaa'il ikhtiyaaraadka uu sheekhu raximah allahu tacaala ku tegey sheekha masaa'ilka ikhtiyaaraadka wuxuu horta sheekh aad u doortaa masaa'ilka ku binaysan adiladu doortaa weliba sheekha waxaad moodaa inuu aad ugu ta'asursan yahay ikhtiyaaraadka asheekh shaykhulislaam ibnu taymiya abulcabaas yacni ibnulcabaas ibnu taymiya ikhtiyaaraadkiisii fiqiga ayaad moodaa weliba aad ugu rajaxo markay marayso madhabka xanaabilada sheekhu dee madhabkiisu waa madhab imaam axmed hase ahaatee madhabka ku barbaaro oo culummadu ka qaatay iyo mashaayikhdu ka qaatay dee ilaa shaykhulislaam ilaa moxamed bin cabdilwahaab madhabka dee ay culummadu mashaa'ikhdaas ay ku barbaareen waa madhab imaam axmed xataa ibnu baas waa madhab imaam axmed moxamed bin ibraahim waa madhab markaa mashaayikhdiisu madhabkaasi ku barbaareen madhabka uu cardiyaa kadibna markuu masaa'isha iyo khilaafka madhabka uu sheego wuxuu dhaha daliilkuna sidaas u tilmaamay masaa'isha uu ku khilaafay ibnu cuthaymiin madhab alxanaabila intaasuu masale gaadhay imika kitaabu tahaara kitaabu tahaaro keliya sharxu mumtica markuu dee madhabka iyo adilada uu kala sheegayo intaasoo masalo ayuu ku khilaafsay madhabka imaam axmed oo odhanaya madhabkuna waa sida daliilna looma hayo masalada markaa sheekhu uu ku barbaaray madhabka laakiin markii dambe de wuxuu fitiyoodaa wixii daliilku uu xoojiyo ayuunbuu fitiyon jiray dee culammada ahlu sunna wada sida qofku waxbuu ku barbaaraya kutubta culimmaduu ka faa'iidaysanaya kutubta xanaabiladuu ka faa'iidaysanaya kutubta shaaficiyaduu ka faa'iidaysanaya kutubta maalikiyada hase haatee isagu wuxuu rajaxayuu qaadanayaa wixii dee adilada sharciga iyo qawaacidda shareecadu ay xoojinayso uun ayuunbuu haddana isagu raacinaya taasina waa ikhtiyaaraadka حق فقه رحمه الله تعالى رحمة واسعة مركا شيخ أني لقاءات فربضا أي مركا شيخ الله كل مركا لقاءات كيسي iyo masaa'ishiisii waxyaabo fara badan ayuu markaa kitaabka uu ka alifayey sheekhu ikhtiyaaraadkii fiqiga ahaa ayuu halkaa sheekhu markaa ka warramaya raximah allahu tacaala raxmatan waasica marka masaa'ishii fiqigii uu sheekha weydiiyey ayuu haddana halkan markaa kaga warramaya intaas waa sheekha iyo siiradiisii iyo tarjamadiisii oo kooban insha allahu tacaala marka kitaabkeena alqawaacid almuthla waxaynu bilaaban doonaa insha allah habeen dambe alqawaacid almuthla fi sifaat illahi waasmaa alxusna ayaynu bilaabi doonaa wallahu subxaanahu wa tacaala aclam وبالله تعالى